Ishaaciya cutubka sideedaad oo rabbigu wuxuu igu yidhi waxaad soo qaadataa loox weyn oo waxaad fartaa dadka ku qorta maher shalaal haash baas oo anna waxaan markhaatiyaal aamin ah u soo wadi doonaa wadaadkii Uuriya iyo Sekariya inaya Berekiya markaasaan u tegey nebiyadii oo iyana way uraysatay oo waxay dhashay wiil kolkaasaa rabbigu igu yidhi waxaad magaciisa u bixisaa maher shalaal xaash baas waayo intaan yarku baran inuu yidhaahdo aabbe iyo hooyo ka hor ayaa boqorka Cashuur maalka Dimishaq iyo xoolaha boolida ah oo Samariyaba wada qaadan doona oo haddana rabbigu waa ila hadlay oo wuxuu igu yidhi dadkanu way diideen biyaha Shilo ah oo qunyar socdo oo waxay ku reereeyeen Resin iyo Ina Ramalyah haddaba sidaas daraaddeed sayidku wuxuu ku soo dayn doonaa biyaha webiga ee xoogga iyo badnaanta leh kuwaasoo ah boqorka Cashuur iyo sharaftiisa oo dhan oo isna faraqyadiisa oo dhan wuu soo buuxin doonaa oo qararkiisa oo dhanna wuu buux dhaafin doonaa oo aad buu u socon doonaa ilaa uu galo dalka Yahuuda oo intuu wada buux dhaafo ayuu dhex mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa ilaa luqunta kala fidinta badadkiisu waxay buuxin doontaa ballaarka dalkaaga oo dhan camanuelow dadyowgow qayliya waadna jejebi doontaan kuwiinna dalka fogow dhegaysta guntiga isku dhuujiya waadna jejebi doontaan guntiga isku dhuujiya waadna jejebi doontaan kulligiin isla tashada taladiinnuna way buri doontaa ereyga ku hadla mana hagaagi doono waayo ilaah baa nala jira waayo rabbiga sidaasuu igula hadlay isagoo gacan xoog badan leh oo wuxuu iiga digay inaanan ku socon jidka dadkaannu ay ku socdaan wuxuuna igu yidhi ha odhanina waa fallaagow waxa dadkanu fallaagow yidhaahdaan oo dhan hana ka cabsanina wixii ay ka cabsadaan oo inaba ha argagixina quduus ka dhiga rabbiga ciidamada oo isagu ha ahaado kan aad ka cabsataan oo aad ka argagaxdaanba oo wuxuu ahaan doonaa meel qudus ah laakiinse labada qows oo reer banu israa'iilba wuxuu u noqon doonaa dhagax lagu turanturoodo iyo salax lagu xumaado oo dadka yeruusalaam degganaa wuxuu u noqon doonaa dabin iyo siriq oo kuwa badan ayaa turanturoon doona oo kufi doona oo jebi doona waana la dabi doonaa oo la qabsan doonaa markhaati furka xir oo sharcigana xeertayda dhexdeeda ku shabadee anigu waxaan sugi doonaa rabbiga wejiga dadka yacquub ka qariya oo isagaan filan doona bal eega aniga iyo carruurta rabbigu isiiyeyba waxaannu reer banu israa'iil u nahay calaamado iyo yaabab ka yimid xagga rabbiga ciidamada oo degan buur siyon oo markay idinku leeyihiin talo weydista kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta xadaaqda oo guryanta miyaanay dadka waajib ku ahayn inay ilaahooda talo weydistaan miyayse iyaga ku habboon tahay inay kuwa dhintay wax u weyddiiyaan kuwa nool aawadood sharciga iyo markhaati furka ka fiirsada oo ereygan hadal waafaqsan haddaanay ku hadlinna hubaal iyaga waa beri uma jiri doona oo iyagoo dhibaataysan oo gaajaysan ayay dalka dhex mari doonaan oo markay gaajoodaan ayay isku xanaaqi doonaan oo waxay habbaari doonaan boqorkooda oo wax xun ilaahooda ka sheegi doonaan xagga sarreena way u jeedsan doonaan dhulkana way fiirin doonaan oo bal eega waxay ku arki doonaan dhib iyo godcur iyo caririga madowgiisa oo waxaa iyaga lagu eryi doonaa godcur dam ah